sarkaal ka tirsan biliiska magaalada ottawa ee waddanka canada ayaa lagu weydiiyey dhimashada allah u naxariistee cabdiraxmaan cabdi oo ka tirsanaa bulshada soomaaliyeed ee waddanka canada oo geeriyooday sanadkii xili booliisku isku dayeen inay xiraan wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto ee waddanka canada dacwadan ka dhanka ah ninka booliska oo bilaabatay isniintii ayaa salka ku haysa dhimashada allah u naxariiste cabdiraxmaan cabdi oo bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii geeriyooday xilli boolisku ay isku dayiyeen inay xidhaan isagoo ku sugnaa bannaanka gurigiisa uu ku yaala xaafadda hinton barg ee magaalada ottawa kadib markii lagu wargeliyey booliisku inuu qashqashaadayey maqaayad kofeega laga cabo allah u naxariistee cabdiraxmaan cabdi ayaa qabay xanuunka maskaxda baarayaasha ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya in awood xaddaafa loo isticmaalay xarigga cabdiraxmaan iyagoo dacwad ku soo oogay daniel monsion oo isniintii aanan qiran dembiga galabkii talaadada oo laysku soo laabtay ayaa difaacayaasha askariga eedeysan waxay codsadeen in la siiyo ilaa shan iyo labaatanka bishan si ay si dhow u eegaan muuqaalka lasoo bandhigay oo ay duubtay kaamirooyinka amniga ee halka uu falku ka dhacay jaaliyadda soomaalida ayaa in muddaha ka howlanaa sidii allah u naxariistay cabdiraxmaan u heli lahaa cadaalad faaraxaw cusmaan oo ka mid a dadkii joogay maxkamadda kana mid ah dadka u taagan sidii marxuumka u heli lahaa cadaalad oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada ottawa ayaa marka hore arrinkan iiga warramaya isniintii bay bilowmatay maxkamadii waxayna socon doontaa muddo laba bilood ka badan kolley waxa weeye dhibaatada na dhacday waa dhibaatada baaxadda weyn qolada na crownka ama wiilka difaacaysa oo ku mudacaysa ninkan askariga ah waxay soo bandhigi doonaan inuu isaga mas-uulka ahaa qaabku u dilay qaabku wiilka u dhintay si grafig ah oo mataqaanaa dhacdadii taaka taaka ah baa loo soo bandhigi doonaa taasoo runtii familiga cabdiraxmaan cabdi uu ka dhintay mar labaad qalbigooda dhaawici doonta maxaa yeelay dhacdadii dhacday inaad misnaha wiilkaagii sidii loo dilay isagoo dhulka yaalay isagoo la dilahayo iyo dhiiggiisii aad daawatad waa fahmi kartaa naxdintay tahay markuu dhimanayey allahu naxariistay cabdiraxmaan ilaa laba askari oo ka tirsan booliska ayaa isku dayiyey inay xidhaan balse baariyaasha gaarka waxay sheegeen in daniel monsion uu yahay qofka sababta u ahaa dhimashada waa kan mar kale faarax aw cusmaan labada askari mid waaye midka wiilka garaacay gacantiisana uu ku dhintay marka qolaas s i u la dhaho oo ah special investigation unit oo markii askarta gacantooda cidi ku dhimato daba gasha qoladaasa kiiskii fiirisay cajaladii daawatay wax walba samaysay kadibna labadiini ninkaana ku jaajaraysay in uu isagu ka dambeeyey oo gacantiisa wiilkan uu ku dhintay kii kalena yani inuusan isagu ahayn ninka wiilkan garaacay marka saasaa ninkan monsier la dhahayo sida gaarka ah isaga focuska loo saaray laguna jaaj garay dhimashadii wiilkaas dacwaddan ayaa qaadan doonta in muddo ah jaaliyadda soomaalida ee magaalada ottawa ayaana isla gartay sida uu ii sheegay faarax in inta ay socoto dacwadda ay buux dhaafin doonaan maxkamadda si loo xoojiyo cadaalad helista marxuumka jaaliyadii soomaalida way smobilize gareeyeen in ay sameeyaan maalin kasta ugu yaraan lixdan qof oo soomaaliya maxkamadda inay fadhido jaaliyadda waxa waye qof walba dhalinyaradan gaspar cabdiraxmaan ilaah kheer hasiya waxay sameeyeen schedule qofka isku qoraayo leeyahay aniga waxaa imaanayaa talaadada soo socota sagaalka subaxnimo ilaa labayo tobankaa fadhinaya si u ogaadaan mar kasta inta qof oo imaanaysa maxkamadda inay buuxdo si jaajku u arko arrintan in la daawanayo jaaliyadan inaysan arrintan ka haraynin inay taageerayaan familiga difaacayaasha askariga booliska ee eedeysan ayaa ku doodaya in muuqaalka lahayo uu yahay mid si toosa aanay kaamirooyinka u qaban waxayna rumaysan yihiin in wadna xanuun uu qabay marxuumka uu geeriyooday laakiin taas waxaa diidan dacwad oogayaasha soo bandhigay muuqaalka shan iyo labaatanka bishan ayaa la filayaa in mar kale maxkamadda laisku soo laabto iyadoo halkaa laga sii ambaqaadi doono dacwadda loo haysto booliska ee la xidhiirta dhimashada allah u naxariistee cabdiraxmaan cabdi xuseen nuur xaaji v o a toronto